kulanku iyo weliba diirada laga saaraya xaalada arrimo gurmadka bini-aadamnimada gaar ahaan deegaanada ceelberd buurhakaba baydhabo iyo barakacyaalka degmada baraabe welibana kulanku warbixin faahfaahsanha ku jeediyay hay-ada w f b kulanku iyo weliba lagu hadalaya xaalada biilaanta deegaanada koonfur galbeed oo saameyti eed lanku dareemaya xiliga jiilaalka wasiirka wasaaradda arrimo gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi caruusha ayaa weliba uuse ku hadalay walyaabo uusa ku bahiya kulankuga bismillahi raxmaan iraxiim maantoo ah arbaco bisha maarsa koodeeda sanadka magaalada baydhabo waxaa noogu qabsoomay shirkii toddobaadlaha ahaa ee hay-adaha saafalka iyo dowladda koonfur galbeed iskaga wareysan jireen xaaladda nolosha bini-aadamnimada culeysyada jira iyo gurmadka meesha u maraayo iyo wixii culeysoo ka jira in la iswaafajiyo shirka maanta waxaa ka soo qayb galay hay-ado aada u fara badan oo ku jiraan hay-adaha u n-ka qodobada shirka lagu soo qaado waxaa ka mid ahay waxaan iska wareysta xaaladda degmada ceelbarde iyo deegaanadeeda ilaa iyo tuulooyinka waaweyn hoostaga qorac joome iyo dhulka washaaqo yeed caato deegaanada soo dhan xaaladooda oo maalmahan barakac badan ku yimaadeen dad badan oo soomaaliyeed sidii wax looga qaban lahaa ayaa la iska wareystay waxaa kaloo laga hadlay qodob ah magaalada baydhabo iyo magaalada buurhakaba oo hay-adda u qaabilsan arrimaha macluusha ee dignina ka bixisay shaqooyinka ka socda iyo meelaha gaabiska ku jira sidii wax looga qaban lahaa qodobka saddexaad wuxuu ahay oo looga hadlay barakacyaal ka yimid degmada sablaale oo jooga magaalada baraawe oo gurbad la gaarsiiyey saddexdaas qodob uu muhiimsanaay shirkan wuxuu kusoo dhammaaday si guulo kusoo dhammaaday hay-adahan waa uga mahad celinayna shaqada ay hayaan waxaan ku baaqaynaa inaan la joojinin gurmadka loo hayo dadka reer koonfur galbeed maadaama xil lagu jira jiilaal ah oo xaaladu aad u adag tahay